قدم قدم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
ciidamada saliibiyiinta maraykanka ayaa gudaha u galay sacuudiga horraantii sagaashameeyadii qarnigii tegey iyagoo ku andacoonaya xoraynta kuweyt oo markaas ay gudaha u galeen ciidamada ciraaq balse xaqiiqda ayaa taasi aad uga fogeyd sheekh yuusuf al cuyayri raximahullah oo ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee qaacidatuljihaad fii bilaadi alxaramayn ayaa kitaabkiisa atawaajud alamriikii fii jasiirati alcarab ku sheegay in joogitaanka maraykanka ee gobolka uusan ku imaan falcelinta arrin gaar ah laakiin ay tahay istaraatiijiyad aysan marna ka tanaasuli doonin washington sababta koowaad waxa uu ku sheegay in jasiiradda carabta ay tahay halbowlaha nolosha caalamka maadaama allaha uu dhulkaasi ka dhigay halka uu yaallo kaydka ugu badan shidaalka adduunka oo dhan talabaadna waxa uu ku sheegay in dhulkan uu yahay meesha keliya ah maraykanku ku ilaalin karo kuna difaaci karo yuhuudda lagu beeray qalbiga caalamka islaamka iyadoo arrimahaasi laga ambaqaadayo waxaa sannaddii kun sagaal boqol iyo sagaashankii kulan qarsoodi ah oo ka dhacay magaalada bishaawar ee dalka bakistan isugu yimid hoggaanka alqaacida halkaas ayaana lagu dejiyey istaraatiijiyaddii saliibiinta looga saari lahaa dhulka jasiiradda carabta waxayna mujaahidiintu soo saareen bayaankii caanbaxay ee akhrijulmushrikiina min jasiirati alcarab waxaana lagu dhawaaqay faraca alqaacida ee dhulka xarameynka waxaana hogaamiye looga dhigay sheekh yuusuf al cuyayri oo ka mid ahaa sagaal iyo toban nin oo ay si aad ah u doondoonayeen maraykanka iyo dowladda al sacuud howlgalkii ugu horreeyey waxay mujaahidiintu sacuudiga ka fuliyeen saddex iyo tobankii nofembar sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii xilligaas oo qarax aad u xoogan lagu beegsaday saraakiil amerikaan ah oo xilligaasi ku sugnaa mid ka mid ah xarumaha ciidanka ilaalada qaranka sacuudiga ee xaafadda alculya ee magaalada riyaad alle mahadi camaliyadda waxaa ku dhintay toddoba ruux oo shan ka mid ah ay ahaayeen amerikaan waxaana ku dhaawacmay lixdan kale sannad kadib bishii julaay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxay camaliyad kale oo qarax loo adeegsaday la beegsadeen saldhig militari oo maraykanku ku lahaa sacuudiga halkaas oo ay ku dhinteen sagaal iyo toban ruux ayna ku dhaawacmeen shan boqol oo kale dabayaaqadii labadii kun waxay mujaahidiintu bilaabeen dilal dhagaraysan oo looga takhallusayo shakhsiyaad qurbajoog ah oo ay soo dhaqan xumeeyeen gaalada loona soo diray fasahaadinta mujtamaca muslimiinta ee ku dhaqan dhulka xarameynka horraantii bishii febraayo sannaddii labadii kun iyo saddexdii dowladda maraykanka ayaa soo saartay digniino dhanka socdaalka ah oo ay ku sheegayso in reer galbeedka ay bartilmaameed ku yihiin gudaha sacuudiga digniintu waxa ay timid kadib markii guri ku yaala sacuudiga ay dowladdu ka soo saartay hub walxaha qarxa lacago fara badan iyo dukumentiyo been abuur ah bishii mey ee isla sannadkaasi wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa soo saartay digniin kale oo ay ku sheegayso in waxa ay ugu yeertay argagixisada ku jiraan diyaargarowgoodii ugu dambeeyey ee qorshaynta weeraro laayaan ah oo ka dhan ah saliibiinta reer galbeedka iyo maraykanka ee ku sugan gudaha sacuudiga kadib xukuumadda rayaad ayaa dhankeeda ka digtay weeraro ka dhan ah reer galbeedka iyadoo soo saartay liis ay ku daabacday magacyada sagaal iyo toban nin oo ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin mujaahidiinta qaacidatuljihaad fii bilaadi alxarameyn oo sannaddii labadii kun iyo sagaalkii la midoobay walaalahooda yemen qaatayna magacay maanta ku shaqaynayaan ee qaacidatuljihaad fii shubhi jasiirati alcarabiya mujaahidiintu dhegjalaq uma siinin digniinahaasi iska soo dabadhacaya waxayna sii wateen qorshayaashoodii gelinkii dambe maalintii taariikhdu ahayd labiyo tobankii bishii mey sannaddii labadii kun iyo saddexdii mujaahidiin ku qalabaysan hub noocyadiisa kala duwan watana kolonyo gaadiid ah oo loo ekaysiyey kuwa ciidanka sacuudiga ayaa u dhaqaaqay beegsiga saddex mujamac ama xaafadood oo ku yaala gudaha magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga halkaas oo ay degnaayeen saliibiin reer galbeed iyo calwashood ushaqaystayaal ka kala yimid dacallada dunida mid ka mid ah xaafadahan oo lagu magacaabo durratu jadaawil waxaa milkiyadeedu lahayd shirkadda m b a international and bartnaris taas oo qayb ka ahayd shirkadda jadaawil international oo fadhigeedu ahaa magaalada london xaafadda labaad waa waaxatulxamraa oo ay milkiyadeedu lahayd shirkadda fenil corporation halkaas oo ay xarun u ahayd qandaraasle dhinaca difaaca ah oo ka yimid gobolka virginia ee dalka maraykanka sidoo kale waxaa xaafadda degnaa caddaan badan oo isugu jiray maraykan iyo reer galbeed ingiriis u badnaa abbaare koob iyo tobankii ama shantii saacii habeennimo ayaa dhowr mujaahid oo hubaysan waxay gudaha u galeen xaafadda waaxatulxamraa waxayna si fudud ku dileen ilaaladii joogtay iridda laga galo deegaanka kadibna waxay toogasho kelikeli ah ku dileen gaaladii reer galbeedka iyo maraykanka u badnaa ay halkaasi ku sugnayd toogashada waxaa barbar socday camaliyaad istishaadi ah oo ay fulinayeen mujaahidiinta iyagoo beegsanayay dhismayaasha waaweyn ee ay isku soo xidheen cadowga weerarkii xigay waxaa lagu beegsaday xaafadda jadaawil oo ammaankeeda aadka u adkaa dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay afaafka hore ee deegaanka kadibna waxaa cadowga lagu beegsaday qarax culus oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo miisaankooda lagu sheegay laba tan taas ayaa keentay in halkaas ay ku dhintaan ciidankii ilaalada albaabka weerarka saddexaad oo ahaa midka ugu muhiimsan waxay mujaahidiintu ku beegsadeen mujamaca faniil iridda laga galo deegaankan waxaa yimid gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa istishaadiga gaariga kaxaynayay ayaa ku guulaystay in marka hore uu toogasho ku laayo ilaaladii albaabka kadibna waxa uu gudaha u galay xaafadda isagoo si sugan u beegsaday hadafkiisa oo ahaa dhismaha ugu dheer deegaanka waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan siddeed amerikaan ah iyo tiro aan la xadidin oo saraakiil sacuudiyaan ah iyo qandaraaslayaal dala dhowr ah ka soo kala jeeda oo qayb ka ah xamlada sahyusaliibiga mashaariic kala duwanna u fulinayay maraykanka ila wareedyo amerikaan ah ayaa wargeyska daily telegraf u sheegay in howlgalkan lagu fuliyey macluumaadyo xeel dheer oo laga helay gudaha xaafadaha islamarkaana dadka howlgalka soo maleegay ay xitaa la socdeen qaababka loo furo albaabada oo ay si caadi ah uga soo gudbayeen marka ay ka takhallusaan gaarhayayaasha waxay kaloo ka warhayeen meel waliba iyo sida loo kala degan yahay dhismayaasha iyagoo guryaha lagu badan yahay ku qarxinayay miinooyin laba boqol oo kilogaraam ah ila wareedyada ayaa sidoo kale sheegay in qaar badan oo ka mid ah raggii fuliyey weerarada ay xirnaayeen dareyska ciidanka ilaalada qaranka sacuudiga ayna isticmaalayeen gawaaridooda taasna ay u sahashay in meelo badan oo xaafadaha ka mid ah ay si fudud ku gaaraan sirdoonnada reer galbeedka ayaa rumaysan in alqaacida ay xitaa ku milmeen ciidanka ilaalada qaranka sacuudiga kuwaasoo iyaga gacanta ku hayay amniga xaafadaha ay ku badan yihiin saraakiisha reer galbeedka iyo maraykanka weriye reer galbeed ah oo xilligaasi ku sugnaa gudaha waddanka sacuudiga ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay sidoo kale adeegsanayeen dareeska ciidanka booliska sacuudiga iyo gaadiidkooda arrintaas oo uu sheegay in wax badan ay u sahshay wuxuu intaa ku daray in arrintan ay ku timid wada shaqayn dhex martay ciidanka iyo waxa ugu yeeray xagjiriinta sababtuna waxa uu ku sheegay in qaar badan oo ka mid ah ciidanka sacuudiga ay dhibsadeen habdhaqanka xukuumaddooda ku mashquulsan la jaanqaadka reer galbeedka wuxuuna sheegay in xubnaha hay-addii burburta ee alamru bilmacruuf wannahyi canilmunkar ay la dhacsanaayeen fikradaha sheekh usaama binlaadin raximahullaah war-saxaafadeed dowladda sacuudiga ay soo saartay toddobadii bishii juun sannaddii labadii kun iyo saddexdii ayaa lagu sheegay in labiyo toban ruux ay ahaayeen ragga howlgalka fuliyey kuwaas oo lagu aqoonsaday baaritaano d n a ah oo lagu sameeyey goobihii la weeraray liis ay soo saartay xukuumadda riyaad ayaa lagu soo bandhigay magacyada labiyo toban mujaahid oo toban ka mid ah ay fuliyeen camaliyaad istishaadi ah halka labada kalena ay ku shahideen iskahorimaadyo dhex maray iyaga iyo ciidanka sacuudiga inta la xaqiijiyey weerarada lagu qaaday xaafadahan waxay galaafteen nolosha toddobiyo labaatan ruux oo u badnaa gaalo saliibiyiin ah oo ka soo kala jeeda waddamo kala duwan tirada ugu badan oo sagaal ah waxay ka dhinteen maraykanka sacuudiga waxaa weerarada kaga dhintay toddoba ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil gaaladii kale ee halkaasi lagu dilay waxay ka soo kala jeedaan dalalka ingiriiska awstaraaliya airlanda iyo switzerland dadka ku dhaawacmay weeraradan waxay ahaayeen boqol iyo lixdan ruux oo ay ku jiraan labaatan u dhalatay maraykanka halka inta kalena ay u kala dhasheen koob iyo toban waddan oo ay ka mid ahaayeen kanada romaniya hindiya sri lanka iyo dalal kale
فالصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصدح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد
bishii nofembar ee isla sannadaasi labadii kun iyo saddexdii silsilado camaliyaad istishaadi ah ayaa lagu beegsaday xaafadda almuxya ee ka tirsan deegaanka waadi laban ee dhaca galbeedka magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga maamulayaasha xukuumadda riyaad ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay toddobiyo toban ruux laguna dhaawacay boqol labiyo labaatan kale oo ay ku jiraan dad shacab ah oo aan waxba galabsan waa sida ay warka u dhigeen balse isdaan maqalyo muuqaal ah oo ay xilligaasi soo saareen mujaahidiinta alqaacida ayaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay labaatan ruux oo u badnaa amerikaan iyo ingiriis fideoga ayaa sidoo kale lagu beeniyey war ka soo yeray sacuudiga oo ahaa in xaafadda la weeraray ay degnaayeen dad rayid ah waxaana isdaarka lagu soo bandhigay su'aalo ay ka mid ahaayeen sababta hubka culus loogu ilaalinayo xaafadda iyo waxa loo ilaalin waayey xaafadaha kale ee magaalada mid ka mid ah raggii camaliyaadka fuliyey oo shariidka ka soo muuqday ayaa isna ganafka ku dhuftay sheegashada riyaad ee ah in mujaahidiintu yihiin dad marin habowsan oo wax burburin oo keliya ku socda أظهروا لكم أن المجاهدين أناس منحرفين وإرهابيين يريدون تدمير الوطن وقتل waxay idin tusayaan in mujaahidiintu yihiin dad dhabihii toosnaa ka bayray iyo argagixiso doonaysa inay waddanka burburiyaan iyo laynta muwaadiniinta tani waa been uusan rumaysan karin qofka caqliga leh haddaan doonayno inaan waddanka burburino iyo meelaha shacbiga waxtar ku leh waa ay ka sahlan tahay dilka hal qof oo ameerikaan ah laynta muwaadiniintuna taasi wayba ka sii fududahay tani waa been iyo in lagu been abuurto mujaahidiinta siday mujaahidiintu u burburinayaan dhulkooda iyagoo ah kuwii u baxay inay difaacaan dhulka muslimiinta ee afghanistaan ciraaq bosniya iyo shiishaan الذين خرجوا يدافعون عن أراضي المسلمين في أفغانستان والعراق والبوسنة والشيشان natiijada iyo saamaynta weerarada markii ay dhaceen howlgalladaasi barakaysan kadib waxaa dalka sacuudiga isaga cararay in badan oo ka mid ah dadkii reer galbeedka ee fisqiga iyo fasaadka ka waday dhulka xarameynka shirkadaha duulimaadyada ayaa sheegay in xilligaas ay dareemeen zaxmad daran kadib markii uu sare u kacay barakaca gaalada waxaana mashquul zaa'id ah uu soo wajahay duulimaadyadii isku xiri jiray sacuudiga iyo ingiriiska iyo sacuudiga iyo maraykanka waxaa sidoo kale cagaha wax ka dayay shirkado badan oo maalgashi u joogay sacuudiga waxaana ka mid ahaa kuwa shidaalka xukuumadda riyaad ayaa soo saartay awaamiir ay dadka ku farayso in laga fogaado guud ahaan saddexda xaafad ee la weeraray maadaama ay soo baxeen warar sheegaya suurtagalnimada miinooyin halkaasi lagu aasay madaxweynihii xilligaasi maraykanka george w bush ayaa lahjad kulul ku cambaareeyey weerarada wuxuuna ku tilmaamay dilal aan kala soc lahayn dhaleecaynta weerarkan waxay sidoo kale ka timid hay-ado caalami ah iyo dowlado reer galbeed u badnaa ururka jaamicadda carabta ayaa waxaan loo dulqaadan karin ku tilmaamay in saliibiyiinta lagu bartilmaamay sidoo gudaha dhulka xarameynka sida lagu sheegay warmurtiyeed xilligaasi uu soo saaray xogayihii guud ee ururkaasi caamir muuse islamarkaana uu saxaafadda u akhriyey afhayeenkoodii wakhtigaasi xaasim zaki dhexal sugihii waagaasi ee sacuudiga cabdalla bin cabdilcasiis aala sacuud oo markii dambe noqday boqorkii dalkaasi ayaa isna ku sifeeyey weeraro bahalnimo wuxuuna wacad ku maray inuu ka takhallusi doono waxa ugu yeeray argagixisada durbadiiba waxa uu isbeddel la taaban karo ku sameeyey hay-adda sirdoonka iyo amniga gudaha wixii intaasi ka dambeeyeyna waxaa bilowday raaf aan kala soc lahayn inkastoo bartilmaameedku ahaa culimmada iyo dadka ay diintu ka muuqato maalmo kooban gudahood waxaa xabsiga loo taxabay in ka badan lix boqol oo muslimiin ah war ka soo baxay dowladda ayaa xilligaasi lagu sheegay in dhammaan dadka la xiray looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen ama ay xiriir la leeyihiin weeraradii xaafadaha lagu beegsaday waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay hub kumanaan qori ka kooban iyo sidoo kale bambooyin iyo suumanka qarxa أوان سير الأسد في زمن مل النقيقة فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان نجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب
isla sannadkaasi iska hor imaadyo dhex maray mujaahidiinta iyo ciidanka ammaanka sacuudiga waxaa ku shahiiday amiirkii qaacidatuljihaad fii bilaadi alxaramayn sheekh yuusuf al cuyeyri kadibna waxaa beddelkiisa la magacaabay khaalid xaaj oo u dhashay waddanka yemen kaasoo isna wax badan aan ka dambayn waxaana gadaashii la doortay cabdilcasiis al muqrin oo ahaa nin haysta khibrad ciidan una dhashay waddanka sacuudiga intaasi oo idil wax saamayn ah kuma yeelan howlgallada mujaahidiinta waxayna weeraradu ahaayeen kuwa xidhiir ah bishii may ee sannaddii labadii kun iyo afartii waxaa ikhtiyaar lagu dilay shan ruux oo saliibiyiin reer galbeed ah gudaha magaalada yambuuc ee sacuudiga sidoo kale labaatan ruux oo isugu jira reer galbeed iyo dabadhilfyo sacuudiyaan ah ayaa lagu dilay saddex weerar oo isla bishaasi dhacay bishii xigtay duuliye amerikaan ah oo lagu magacaabi jiray bawel johnson ayay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen inkastoo markii dambe madax laga jaray lixdii bishii disembar ee isla sannadaasi labadii kun iyo afartii waxay mujaahidiintu weeraro isugu jira inqimaasi iyo istishhaadi ku galeen qunsuliyadda maraykanka ee magaalada jidda halkaas oo lagu dilay sagaal ruux taas ayaana keentay in albaabada la ysugu dhufto dhammaan qunsuliyadihii washington ay ku lahayd dalka sacuudiga xitaa waxaa la xidhay safaaradda maraykanka ee magaalada riyaad mas-uuliyadda weeraradan waxaa sheegtay mujaahidiinta alqaacida farcooda sacuudiga sida lagu sheegay war-saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay mujaahidiinta oo lagu faafiyey shabakadaha internetka waxaana howlgalkaasi loogu magacdaray qaswatu falluuja xukuumadda riyaad waxay si toos ah ugu eedeysay almujaahid sayfulcadli oo ay sheegeen in xilligaasi isaga iyo wiil u dhalay sheekh usaama binlaadin oo lagu magacaabo sacad bin usaama ay ku sugnaayeen waddanka iiraan halkaasna ay ka hagayeen howlgallada فارسها الوحيد انفح حجارتك الفتية وارجمن بها اليهود مشحونة بدم الجراح وآهة الشعب الشريد واثأر لدرتنا الحبيب وكل من يمضي شهيد اصمت وقاتل ذاتهم فلأنت فارسها الوحيد